u gaadhsiin lahaayeen aniga waxaan siin karaa maapkii qariinadii yaan siin karaa rood maapki yaan siin karaa laakiin xoogkii waa idinka xooggii rabay bacdimaa idinka inayna fursad u helin inaa heshaan iskool lacag la-aana inayna fursad u helin jilad wanaagsan oo nadiif ah oon jijabnayn inaydan fursad u helin aydan fursad u helin soomaaliya oo sharaf iyo xurmad adduunka ku leh aydan fursad u helin adduunkao dhan intay yimaadaan tourism dalxiis u yimaadaan oo ay daawadaan soomaaliya ma garatee aydan fursad u helin ciidan xoog leh oo lagu tilmaamo libaaxyada africa oo ciidanka ugu xoog badan ah aydan fursad u helin dad qab leh oo soomaalinimada ay sarrayso oo aaminsan in uu ka wada wanaagsan yahay adduunyada inta kale waa laga wanaagsan meesha hadda qabkii uu jabay oo qof walba hadda wuxuu leeyahay our international community wuxuu fiirinayaa qof kale inuu wax u qabto meeshaas waxaa maqan doorkiinaa maqan marka doonka dhalinyarada ayaa maqan waa laga yaabi karay sidaa sheegteen inaysan jirin dowlad idin dhiirigelisa laakiin hadda waa haystaan dowlad idin dhiirigelisa labaatan sano soo socota burburkaa inaad kusi jirtaan idinka labaatan sano soo socota carruuraha dhashaan meesha aad soo marteen iyo meel ka daran oo ka dhib badan inay maraan iyo hadda inaad u istaagtaan dalkan dadaa u dhintay dhalliyaraa u dhimatay oo xabsiya u gashay in qaarkii ay nafta u waayaan si soo si wada wadaniyadda loo xoojiyo si qaarnimada loo xoojiyo si inta badan oo badbaadaan mmaqlaysaan annaga generationkeenna dadkii hadda inta fadhiya oo dowladnimadii ka soo faa'iideeyey waxaa loo faa'iideeyey oo la siiyey fursaddaas dhalinyaro idinkoo kale ah oo idinka aqoon yar oo israel la oran jiray yaa la siisay
maanta waxaan qabanay kulan weyne ay soo qabanqaabiyeen midooda ardayda qaranka soomaaliyeed oo aan kula qaadanaynay madaxweynaha qaranka soomaaliyeed mudane maxamed cabdulaahi farmaajo kulanka waxaa kasoo qeyb galay konton iyo shan jaamacadood gudoomiyaashooda iyo xubno kale oo ka tirsan ardayda qaranka soomaaliyeed madaxweynuhu kelimad qurux badan oo dhiirigelin iyo wadaniyad ah ayuu noo soo jeediyey waxaana uu nooga sheekeeyey halka horumarka dowladnimo maraya halka la tigsanayo wuxuu nagula dardaarmay sidii aan uga shaqayn lahayn horumarka mustaqbalka yaga iyo ka caruurtayada madaxweynaha ardayda qaranka soomaaliyeed ayaa usoo jeediyeen presentation ama waxa weeye cashir ku saabsan waxqabadka ardayda qaranka soomaaliyeed iyo sida ardayda jaamacadaha ee dalka iyo kuwa dugsiyada sare ee dalka ka jiraaba ay u wada shaqeeyaan waan ku faraxsannahay inaan maanta kulanka madaxweynaha la qaadano iyo gaar ahaan madaxtooyadana aan nimaadno
waxaan ka mid ahay ardayda ku nool magaalada muqdisho ee caasimada dalka soomaaliya oo ku faraxsannahay maanta inaan kasoo qayb galo midooda ardayda soomaaliyeed maanta shirkoodii qiimaha badnaa waxaan u mahad celinayaa dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo oo maanta nagala qayb qaatay barnaamijkani aadka u quruxda badan oo aadka u qiimaha badan run ahaantii intuu hadalka waday madaxweyne farmaajo waan ilmeeyey waxaan ku ilmeeyey sabab oo ah waxaan dareemay inaan ahay ardayad soomaaliyeed ee ku nool magaalada muqdisho waxaan dareemay inaan haysto qof idhiirogeliya waxaa idhiirogeliya aabbo hooyo waalidiin iyo walaalo sidoo kale waxaan helay madax madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya si uu iigu dhiirigeliyo waxay ii noqonaysaa farxad inaan sii laba jibaaro waxbarashadeedii heerkaygii aqooneed inaan sii laba jibaaro mudane madaxweyne meel walba aad joogta aad baad umahadsan tahay